بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى ولم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى maanta waa maalin sabti ah taariikhdu waxay ku beegan tahay labada dilxija kun afar boqol afartan iyo shan hijri waxaan ka warbixinaynaa insha allahu tacaala dagaal mujaahidiintu ku qaadeen maantay murtadiinta ku sugnaa degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud saldhigyada ay mujaahidiintu weerareen waa afar saldhig saddex ka mid ah waxay ku yaaleen gudaha degmada ceeldheer halka midka kalena uu ku yaalay bannaanka ama duleedka degmada ceeldheer waxaa kale oo ay kala ahaayeen afartaa saldhig kuwo ay ku sugnaayeen murtadiinta dowladda riddada u diiwaan gashan oo lagu kusoo kala tababaray dalalka turkiga iyo masar waxaa kaloo halkaa ku sugnaa maleeshiyaad murtadiina oo kuwa loogu yeero macawisleyda ah tirada guud ee ciidamada murtadiinta ee ku sugnaa saldhigaas la weeraray waxay gaarayeen kun iyo laba boqol oo askari kuwaasoo qayb ka ahaa dagaalka ashahaada la dirirka ah ee saliibiyiinta iyo murtadiyiintu ku soo qaadeen beriga walaayada islaamiga ah ee galgaduud weeraradan cagmarinta ah ayay ciidamada mujaahidiintu dhowr dhinac kaga qaadeen saldhigyada cadowga ee la beegsaday dagaal kooban kadib mujaahidiintu waxay allah fadligii si buuxda ula wareegeen afartii saldhig ee ay murtadiyiintu kaga sugnaayeen degmada ceeldheer waxaa halkaas cadowga lagu gaarsiiyey khasaare lixaad leh oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira dhimashada hordhaca ah ee cadowga la gaarsiiyey waa konton iyo sagaal murtad oo lagu dilay weerarada iyo dhaawac intaas ka sii badan cadowga goobta dagaalka lagu dilay waxaa ka mid ahaa laba sargaal oo muhiim u ahaa dagaalka ashahaada la dirirka ah ee saliibiyiintu ka wadaan soomaaliya waxaa sidoo kale cadowga laga qabtay maxaabiis dagaal oo hadda ku jira gacanta mujaahidiinta sidoo kale mujaahidiintu waxay la wareegeen inta badan qalabkii iyo saanadii ciidan ee yaallay saldhigyada murtadiinta degmada ceeldheer kuwaasoo ay ku jireen gaadiidka dagaalka ee gaashaaman iyo kuwa loo yaqaano tiknikada iyo kuwa sidoo kale ciidamada lagu daabulo ilaahay ayaa ku mahadsan ciidankiisa guuleeyey cadowgiisana duleeyey waxay ahaayeen maleeshiyaad mujrimiin ah oo shareeca la dirir ah mooryaan ah gaalo saliibiyiin ah hub iyo tababar iyo dhaqaale intaba uga soo qaatay sida kelimada allah ay hoos u noqon lahayd kelimada gaalada iyo diinta dimuqraadiyadduna kor u noqon lahayd wax aan ka been abuuranaynana ma ahan arrintaas iyaga ayaa qirsan oo ku faanaya meel walbana la soo taagan sidaa daraaddeed waxaa waajib ku ah annaga iyo qof kasta oo muslim ah inuu nimankaas cadowga ah la dagaalamo ilaahay dartiisna ula culloobo ula dagaalamo iyagana waxaan ku leenahay intiinnii dhimatay waaba halaagsameen oo adduun iyo aakharaba waa khasaareene intiina nool allah subxaana wa tacaala u toobadkeena diinta islaamkana u soo noqda dantiinna ayaa arrintaas ku jirta ee qaata taladaas aan idin siinayno haddii aad diiddaan waxaa idin sugaya waa dhabbihii ay mareen saaxiibadiinnii hore iyo wax ka sii xun annagana waxa aad naga sugtaan waa weeraro joogto ah oo hariya hameynba aan idinku soo qaadno dembi ma leh cadaawaha ninkii dali ka xooraaye darajuu ilaahay iska heli labada daaroode dubku iima naxo nimay kufriga daris wadaagaane ciidamada mujaahidiinta ee howlgalkaas fuliyey waxaan leenahay jasaakum allaahu khayraa midkiina shahiiday shahaadadiisa allah ha ka aqbalo darajadiisa jannada kuwa ugu sarreeyana ha ku abaalmariyo kan dhaawacmay allah ha bogsiiyo waxaad u dagaalamaysaan sidii kelimada allah ay kor u ahaan lahayd shareecada islaamkana adduunka oo dhan ay uga talin lahayd sharaf adduun iyo mid aakharana intaas ayaa idinkugu filan ha ka daalina jihaadka saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah waxaadna ku bishaaraysataan ballanqaadkii alle ee ahaa ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum waamwaalahum biana lahum اljannah yuqaatiluuna fi sabiili اllahi fayaqtuluuna wayuqtaluun wacdan calayhi xaqa fi اltawraati wاlinjiili wاlqur'an ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم aan intaas ayaa warbixintii aan ugu talagalay warbaahinta ayay noqonaysaa halkan marka waxaan rabaa insha allahu tacaala fariin ku socota guud ahaan shacabka muslimiinta gaar ahaan shacabka soomaaliyeed waxaan leenahay dadka muslimiinta oo soomaaliyeed dagaalka jihaadka ah oo labaatanka sano madaxa la galay oo halganka ah oo mujaahidiinta iyo u dhexeeyey saliibiyiinta soo duulay oo hadba magac iyo kalar qaadanayay oo caddaanka iyo madowgaba leh insha allahu tacaala gabangabo ayuu maanta marahayaa waxaad arkaysaan inay si jahrana u sheegahayaan inay rabaan inay isaga cararaan dalka oo isaga firxadaan banneeyaanna goobihii waaweyne ay ka fadhiyeen taasuna waxay ku timid marka koowaad bifadlillaahi bay ku timid marka labaadna waxay ku timid nafurka mujaahidiinta iyo shacabka muslimiinta isku duuban ay bixiyeen waxaan leenahay insha allahu tacaala waa gabangabo gaalo warkeedu soddon sannadood wax ka badan ayay duulaamo kala isdabajooga dalkayaga ku hayeen faragelinna ku hayeen dadkayaguna uu ka xasili waayey insha allahu tacaala waxaa loo bixi doonaa biri ammaanah iyo in maaragta waxaa weeye dalku uu nabadoobo iyo dalka dowlad islaamiya insha allahu tacaala inay ka hirgasho lagana raysto dhibaatooyinkii iyo boogihii lasoo maray marka waxaan leeyahay bishaaraysta inta yaroo hadhay gaaladana waabaad aragtaan indhihiina aad ku aragtaane way israaci doonaan insha allahu tacaala labalaaba juhuudiinna ku bixiya jihaadka maalkiina ku bixiya jihaadka wiilashiina taladiina iyo maskaxdiina ku bixiya yaan loo kala harin insha allahu tacaala dhanka kalena ha la daba goosto cadowga asagoo nabad qaba yuusan naga bixin baan leenahay wajazaakum allahu khayra wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh